إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warkafidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey weerar ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kuwaasi oo ka dhacay gobolada baay hiiraan iyo shabeellaha hoose dagaal khasaare dhaliyey ayaa askar ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed iyo maleeshiyaadka macwiisleyda ku dhex maray tuulo hoostagta degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose bulshada ku dhaqan gobolka wajeer ee ay gumaysato kenya ayaa waxaa dhibaato ba-an ku haya maandooriyaha maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aali ayaa goob fagaare ah ku gubay daawooyin iyo raashin dhacay dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu eedeeyey inay dad rayid ah ku duqaysay deegaano ka tirsan gobolka amxaara lix askari oo kasoo goostay dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey weerar ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ka dhacay gobolada baay hiiraan iyo shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax waxay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne mid ka mid ah qaraxyadaas oo ka dhacay buundaweyn ayaa lala eegtay ciidamo halkaa ku sugnaa waxaana qaraxyadaasi ku dhaawacmay inta la xaqiijiyey saddex askari oo dhaawacoodu yahay mid garaab ah dhanka baay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax xalay ka fulisay gudaha magaalada baydhabo kaas oo lala egtay gaaro cabdibile ah oo ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka kuwa loogu yeera nisa ila wareedi ayaana sheegaya in khasaare uu ka dhashay qaraxaasi isla baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen ilaboorka magaalada baydhabo ee xarun u ah xabashida itoobiya iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed isla wararka baay waxay mujaahidiinta al-shabaab xalay dagaalo culus ku qaadeen xerada askarta xabashida itoobiya ee deegaanka bardaale ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin khasaaraha xabashida lagu gaarsiiyey halkaasi dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal ballaaran ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ee ku yaala mukayga iyo hanta dheer ee degmada afgooye hubka noocyadiisa kala duwan ayaa laisku adeegsaday welina wax faahfaahin ah lagama helin khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray weerarkaasi dhanka wilaayada mudug dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka ayaa waxay ka dhaceen deegaanka qaycad ee wilaayada mudug warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaalo ciidamada dowladda federaalka maanta lagu jibiyey dhowr jeer ila wareedi ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka ee dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka qaycad ee wilaayada mudug loogu dilay ugu yaraan siddeed askari halka shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen dagaalo khasaare dhaliyey ayaa askarta maamulka la baxay koonfur galbeed iyo maleeshiyaadka macwiisleyda ku dhex maray tuulo hoostagta degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose warkaasi waxaa faahfaahinaya cali aadan dagaal khasaare dhaliyey ayaa askarta maamulka la baxay koonfur galbeed iyo maleeshiyaadka macwiisleyda ku dhex maray tuulo hoostagta degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ugu yaraan afar ruux oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen dagaalkan oo ka dhacay tuulo lagu magacaabo dacaarta oo hoostagta degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose dagaalkan ayaa waxa uu salka ku haya marun la xiriira dhulbeereed dagaalka ayaa waxa uu dhex maray maleeshiyaad xabqabiil u abaabulan oo ka tirsan kuwa macawisleyda iyo askarta maamulka la baxay koonfur galbeed oo iyagana lagu eedeeyey inay qayb ka yihiin dagaalka labadan dhinac ayaa marka laga reebo dirarta dhexdooda ah waxay isbaarooyin iyo dhibaato kale ku hayaan dadka waxaana dagaalkii dhacay iyo arrimo kale sharaxaad ka bixinaya mid ka mid ah dadka deegaanka dagaalkan wuxuu bilaabay daawureeya shalay laliif garaaca la dhahay kadib qolo kalea soo duushay oo ayaga dhexdeeda afar qofaa dhimatay hadda nagu soo gaartay aniga afar qof inay dhimatay aadalka hore waxaa qaadan ay dhahayn hadda ayaga yaaba dhigtay masaa'iday noqdeen masaa'id gacma dheer waa guddoomiye ku-xigeenkiisa ku maqlaya guddoomiye ku-xigeenkiiba labeen miya wax soo tahay marka ciidankiisa wax laayeen aan lahay adigana kolley dad oo ku-een ahaa la dilay marka saasay ku bilaabatay ciidanka ayagana dekano hore waxaasaa meeshan yaalay inkasta dhulbeereed xilli roobaadkii soo dhowyeed lasu dilaaya laakiin dekanooyinkiyaa sii batay hadda tan aniga maxaa ku maqlay in maamulka koonfur galbeed isbaaro u tiilay walaweyn inay qofku leef garaaceen haddana beledkii iyadoo saas dhibaatadaas taala haddana dhabalkaas isku qabtay dhulbeeradii waxsaas isku haystaan ciidanka koonfur galbeed marka kala qabtay ma aha markii ugu horreysay oo dagaallo ay ka dhacaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay koonfur galbeed gaar ahaan deegaanada hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose bulshada ku dhaqan wajeer ee ay gumaysato kenya ayaa waxaa dhibaato ba-an ku haya maandooriyaha cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxaa muddooyinkii dambe aada ugu soo badanayay noocyada kala duwan ee maandooriyaha taasoo dhibaato iyo saameyn xoogan ay ku yeelatay dadka ku dhaqan gobolka iyadoo walaac laga muujiyey arrinkaas waxaana dadka ugu badan ee isticmaala maandooriyaha ka mid ah dhalinyarada isagoona saameyn xoogan ku yeeshay dhalinyarada waxaana dhacdooyinkii ugu darnaa ee maandooriyaha sababay ka mid ah in dhalinyarada ay dilaan waalidiintooda aadan daawuud oo ka mid ah xildhibaanada maamulka ee dowladda kenya ka dhistay gobolka wajeer ayaa ka waramaya dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo bulshada waxaa lii sheegay magaaladan daraagsa inay aada ugu badan tahay waxaana meesha ugu daran meel kasta meesha dadkiisa kasii badan augu augu dhib badan mugtahay waan ku celceliyey barwaaqaa ugu dad badan sooma hadda barwaaqana ugu dhirag badan tahay aniga qoyskan ka imaaday wiil oo hooyadiis dilay waa maqashay sooma waaba jiiraankiina soo maha wiilka hooyadiis dilay kaale hooyadaa dil ma ahayn hal wax wuxuu cunay wax oo aan hadda waxaan ka hadlayna hooyo iyo waxay tahay walma ogeen derbi meel taagan weerkay un isaga war waalidkayna ma duugi karna maalin kasta ilmahayna ma duugi karna maalin kasta marka aan iskaashanno waxaa intaa dheer in maandooriyaha uu dhibaato xagga caafimaadka ah ku hayo dadka waxaana ka waramaya mid ka mid ah dhakhaatiirta ku sugan gobolkaas tiradaas way badan tahay dadka maskaxda haddaad fiiriso wadanka guddi researchka laga suubiyey tobankii qofbo afar ayaa ka xanuunsan maskaxda so marka haddaad fiiriso dhibaatadaas bulshada aaday u badan tahay hadda clinic yar meeshaan salkan ku qabno waa arkaysaa ilaa iyo laba kun oo qof ayaa maaragtay nagu xiriirsan oo toos u imaata daawada qaata hashi bishii ahayd ugu yaraan labaatan qof oo cusub waynoo imaataa oo macnaha xanuunkan u haya marka bulshada aaday u dhibaataysan tahay dhibaatooyinka ugu badan oo maarata hadda soo ziyaadayna waa maaragtay balwadda iyo daroogada ee maarata u badan tahay hadda drugs sida maarata heroyinka iyo tramadol la isticmaalaya zaa'id goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaa bulshada ku nool ay la dhiban yihiin waxyaabaha maanka dooriya kuwaasoo isticmaalaan da-yar iyo duqay intaba dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale bulshada ku dhaqan magaalada dhoobley ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay jubbaland ka cabanayeen dhibaatada uu ku hayo maandooriyaha maamulka islaamiga ee degmada bu-aali ayaa goob fagaare ah ku gubay daawooyin iyo raashin dhacay farxaan cali ayaa warkaasi ka waramaya howlgal ay sameeyeen ciidamada xisbada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo qayb ka ahaa xamlo dhowaan ka bilaabatay wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku guulaysatay inay gacanta ku soo dhigaan waxyaabo dhacay sida dharka xunxun ee ay ragga iyo dumarka xirtaan daawooyinka jidhka bedela iyo waxyaabaha maandooriyaha ah goob fagaaro ah oo ku taalla degmada bu'aale ayaa lagu gubay waxyaabihii ay ciidanku soo ururiyeen waxaana ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka ku dhaqan degmadaas kheyray maanta halka aan joogno waxaa weeyey xamladii in badan socotay ee dhex gashay dadkii deegaanka waxaan isu qarinaya oo balaayo ah wixii baa bannaanka la keenay muqaaduraad ayuu nooc uu jaadka u weyn yahay iyo wixii laisku caddaynaya aafada ahaa iyo xashiishka iyo sigaar iyo qarmuun oo dhan ilaahay idinkiis insha allaahu hawshaa marka xamladii la qaaday way midho dhashay ma yn rugoognaa oo ilaahay maxadiisna agnaa geeginraagan oo ilaahay deertisiya wali oo sharbu wadadii xaan sigaar agyi xaan jaad agyi xaan dhararkii homuwan agyan oo bahalkii xashiish agyi ayu nooc qaadka ka jara ayu nooc hortanoo luungufaysha waa araghaysnige insha allahu tacaalaa waxaa dhowr mar ciidamada xisbada ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay howlgallo noocaana ka fuliyeen wilaayaadka dhaca waqooyiga galbeedka iyo koonfurta soomaaliya kuwaasoo lagu ciribtirayay waxyaabaha lidka ku ah shareecada islaamka dowladda xabashada itoobiya ayaa lagu eedeeyey inay dad rayid ah ku duqaysay deegaano ka tirsan gobolka amxaara sida warkaasi uu ku faahfaahinayo zakariyo cumar wararka naga soo gaaraya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in maamulka abiy axmed lagu eedeeyey in duqaymo uu u adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa qumaatiga u kaca uu ku garaacay deegaano ka tirsan gobolka amxaarada duqaymahan ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhaceen koonfurta dalka iyagoona begsaday iskuulle wax ay ku bartaan da'yarta oo ku yaala koonfurta dalkaasi waxaana sida la xaqiijiyey duqaymahan ay fuliyeen diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ku dhintay hal ruux halka sidoo kalena uu burbur xoogan soo gaaray dhismayaasha iskuullada ay duqaymuhu beegsadeen iyadoona wararka qaarkood ay intaa ku darayaan in deegaano kale oo ka tirsan isla gobolka ah ay sidan oo kale diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ay duqaymo ugu beegsadeen dad beeralay ah waxaana la rumaysan yahay in duqayntani ay ka dhasheen khasaare kala duwan inkastoo aanan helin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqaymahan kale ee diyaaradaha etoobiya ay ka fuliyeen isla gobolka amxaarada waxaana jabhadda mucaaradka ee fano ee dagaalka kula jirta dowladda etoobiya ay dhowr jeer oo hore guule ka sheegatay dagaallo ay la gashay ciidamada dowladda etoobiya waxaana marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya dagaalada ka dhexeeya ciidamada dowladda etoobiya iyo kooxda mucaaradka ee fano iyadoona arrintan ay ku tilmaameen aqoon-yahanka iyo waxgaradka u dhuundaloola xasaradaha iyo dagaalada sokeeye ee ka hol dalka etoobiya burburka iyo kala furfurashada ay wajahayso dowladda etoobiya oo cadowtooyo soo jireen ah ay kala dhexayso dadka soomaalida lix askari oo kasoo goostay dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool tafaasiisha warkaasi maxamed sheekh ayaa soo gudbinaya askartan oo kasoo goostay maamul kala baxay koonfur galbeed islamarkaana isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa lagu soo bandhigay degmada tiyeglo ee xarunta wilaayada bakool ciidamadan ayaa tiradooda gaaraysay ilaa iyo lix askari waxayna dhammaantooda si isku mid ah uga soo goosteen degmada waajid oo ka mid ah meelahay gobolka bakool ka joogaan ciidamada xabashada etoobiya ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya askartan isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa lagu kalmagacaabaa isxaaq cadow riinow xumow tareeg iyo isxaaq durow iyagoo la hadlaya warbaahinta waxay shaac ka qaadeen in asbaabta keentay kasoo bixitaanka maamulka la baxay koonfur galbeed ay tahay gaajo daran iyagoona xusay inay u dulqaadan waayeen dhibaatada haysatay waxayna intaa ku dareen inay gaajada meesha ka gaartay awgeed ay baadayeen bulshada ku nool degmada waajid ee gobolka bakool markii dambena laga qaaday hubkii ay wateen ugu horeyn waxay ka warrameen halkay kasoo tageen meesha ay tababarka kusoo qaateen cidda tababarta iyo sidaa uga suurtagashay inay kasoo baxaan maamulka la baxay koonfur galbeed murtadiinta mayba ku kubiirayihiin degmada weejid madi hora yaalnimaleena qaaday wal gaaladmadii wadanka galaasi ay tahiin maybaa ku kubiirayihiin weejida ku kubiiri meela dhibownan furi meela goobnan iyo aruri lama kuntumi afartanan hogaade hodurana nijey hodurmadina nijey tababarka meelananinka furi etoobiyaan iyo soomaali iska jart oo soomaaliin badan iyo tababarka biyaayan marka meela tababar muddo sagaal bilood ee ka qaadani tababarka dhatismayba laiska baraayahiin ada roor iyo buushab iyo walsaas amal ee laiska baraay anoo shiliday ah oo anoon dul macnaha baahada jarta iyonay rafaadka iyo dulqaad waay baahada maybaa ku madahaytay horta raashin humo iyo caafimaad humo iyo maybaa ku madahaytay daryeelaan yaa ku madahaytay saas darteen ku tawi ee weejida seedi magaaga humow tiriga dheere weejida ku kooy dana salmandheer ku tawi weejida seedi weejida hobana seedi ma usliya ka beeri moornaarada oona he saldhiga baalisananay kuus shagun horgobana mele hor dhibo meele gelin gorgo injejeelinasi kunshirin maylasiaan maagla islaannimadan ku bani meelilasinka jarani ilaa marshisa goridalinin kooy shaana dhibilay nineer wali bushaananin ku qaaday suuga walaayarkoo la dhaqaanay walaaho ilaa marshe dhagaalahan ba unuba baanay kooy ilaa marshe walaa kadadugsan gali haaniyo hayan hob un dadugunina ilaa marshe guridaha kukuusol yaleer gurida sidinino kuusida suuga daana daanaka dhelunagani ge horona limankan khiyaanan may na erena hoba gorida lisi ma usleytin lamba shambol dolara bili hadhi asan eren kunku dolar yusuf taakini balan qaade ma usleyta arda madaxa aha wawa na erimida dembo bay dho gurha ku qaade gurigi weejida shaani kunki dolar armada dembo waay lan arda mari masruufnin hay male madoo sagaalun qaadanima horkal kuma qaadan weejid hooba koyn hor dham gurle shaangne hooba koyn hatina arda idan alfaday uga le rig badan ah kooyay ku say lu midun sagaalun ka qaadane arda baar ko ruugina nihin asraade ku baada idin weeri arda gurle gadow gale guriyaal oo sodon amal ee la gaday sidoo kale aadan cabdiraxmaan isxaaq iyo isxaaq deer aadan ayaa iyagana ka mid ahaa askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool kuwaasoo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee bakool waxayna iyagana ka warramayaan waxa ku riixay inay ku biiraan ciidamada maamulka koonfur galbeed iyagoona baaq u diray saaxiibadooda isku safka ahaayeen ee ka garab dagaalamaya ciidamada xabashada etoobiya ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid a gobolka bakool ama ma ka shaqaysaday laba kun oo dollar dheera iskugu shaqaysadoo may iduufiyay shiidhaan yoontay jinka iduufi limunta oo waa naladka mawseeti leeraayo shiidhaan ay galayhin yoo ka duufay saasa miilikaseedi degmadu weejid madiona saanay manahanin gudbay hadada mawseet oo saldhig oroosa mudana miilikasaadina war oo shaqee oo hatan saas oo meeleh oodin meeleh intiin tukorana godin hormaysiina horna shaqana horma igiliina markan halka ma haayahin anhe langurlaana lahaayahin dooro oo miilikare waxaan gawkula isku seeday wala isku aamay suugila dan iskure dan lee kaarka oo wujiyay inka gubdi mooshumaayay ee un hebeesanini shay elenka adduunsa dhan waxaa meebrosan gurijeeleere una dun meelishayna waa unugufayne oo kudhaafna meeleh bognugooyi yoontay adduunyalaan yoontay rafaad mara kale waa kudhaafna meeleh limantaasi may faringa endiray elenkay horta rafaad qabaana waa wiigiya maag ay miili inka bogna gohnaane nafa nafa ma adaabto maag nafa miili maag rebat mashmoya ku hayang mele in isku koyano muslimiinta isku dhex galaano adduun shaqobsadana yar fade maaga isaagi deer aadin yelere walay ma usleytii ahaay weejida roogi markaana kabiilayna reer baadi ahaay walagaa kutabi weejid ma usleyka nagdi ahaay goril meelin niisi dhibma dheef mangaran ini muslum lay ku dhaqano gaalo lay ka dhaqanoon iyanagani iyadina iska anfa waayni lamasina iyo meeli gorig kolankaana kagjari gorigin gorilan koolani ingadi ahaay lansheeqa nooqaadi wala dhawaasana masheera qaadaasana kooya migil duurka laaku gubi howaal meefataan hungurijeyt lung iya helnay sifayle lahni ka dhoay intii reed jiraano gaalada in ilaahi ha kusal daara ilaahi inay gubiyo fadaan muslimiinta juhan bahan gaala in muslumay walkale muqudhahoy diinta barni ere ina dhabaytan ogaani inaas muqubatan ilaahi jihanaga tanga fade walaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si raxaraxana usoo gaaraya marar badan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo ay dhidabada u taagan shisheeyaha dalka duulaanka ku jooga hogaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey u sheegay inay si diiran usoo dhoweyn doonaan askarta shisheeye kalkaalka ah kuwaasoo ciidamada soo duuliyaasha xabadda ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isaga xijiyaan guud ahaan warkii alfurqaana dhegeystayaal xilligan waa naga intaa